kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ee kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo uu maanta marti noogu yahay gudoomiyaha gobolka banaadir maxamuud axmed nuur tarsan xilli guud ahaanba gobolka banaadir uu gacanta ugu jira ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ayaa weli waxaa dhacaya falalka dhana ammaanka oo ay ka mid yihiin dilal qaraxyo iyo weliba ismiidaamin iyadoo dhinaca kalena ay dhacdo isbaarooyin dhigasho iyo weliba dhac lagu sheegayo xilliyada qaarkood inay geysanayaan dad xihan dharka ciidamada dowladda su'aalahaas iyo kuwo kale oo ku saabsan ammaanka gobolka banaadir waxaa khadka taleefoonka ku jira oo ku sugan waddanka britain kana jawaabaya gudoomiyaha gobolka banaadir maxamuud axmed tarsan ee gudoomiye soo dhowo ugu horreyntii kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aniga iyo dhegaystayaashaba su'aale ayaan ku weydiin doonaa su-aasha ugu horreysa se haddii aan ku weydiiyo bal faahfaahin naga sii ammaanka gobolka banaadir sida uu yahay wakhtigan ammaanku waa qayb ka mid ah nolosha ayuu ka mid yahay ammaankii magaalada muqdisho ilaahay mahad aad bu usoo fiicnaanahayaa dadkii dibado iyo gudaba waa laga imaanahayaa gobolada dadkii deganaa ee ka qaxay waagii hore waa soo noqdeen guryahoodii bay kala ingaraynahayaan guryahoodiibay ay dib u dhisanahayaan dibadda dadkii u qaxay way soo noqonahayaan north america iyo yurub meel kastay ka imaanahayaan magaaladii amnigeedu aad buu fiican yahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu intaas inka badan na siiyo waad ka garanaysaa marka magaaladii nolosheedii in ay nolosha amniga iyo nolosha isku xiran tahay noloshii si deg deg ahay isu bedelaysaa dhismooyin fara badan baa ka socda investment oo soomaaliya ay leedahay ka socota adigoo mahadsan waxaad sheegtay in magaalada muqdisho ammaankeeda uu aad iyo aad isu soo taraya oo ay soo wanaagsanaanayso tan iyo intii shabaab ay ka baxeen magaalada muqdisho weli waxaa jira weeraradii ismiidaaminta ahaa goobaha qaarkood oo habeenkii la weerarayo dadka qaarkood oo lagu dilaya magaalada xilli shabaab aysan gudaha ugu jirin marka maxaa falalkani ammaan darada ay soo noqnoqonaya ee wax looga qaban layahay
horta qof isdilahaya oo asagu desperate amase naftiisa ka quustay oo rabo dad inuu buufado wax celin kara ma leh wadamada reer yurub iyo maraykanka oo technologigii iyo amnigii iyo qalabkii iyo dhaqaalihii iyo awoodda bini aadamka ku takhasusay way celin layihiin kuwaasba meel kastay ka dhacaysaa marka qof asagii naftiisa dilahaya dadka inuu sii marto way adag tahay in la ilaaliyo sababto wakaaba askarigii dili lahaabuu kusoo daba ordahaya markaasu isqarxinaya marka way dhacdaa oo wax hadda jahar muqdisho u ah oo la dhihi karo gaar bay muqdisho u tahay ma aha midda kale dadka ay dilahayaan ogow dadkani dad hadda ay dilahayaan maaha dad maaragtay ama siyaasiyiin ah amase la yaqaano maaha inay joogaan wujuudkooda ama joogitaankooda ayay muujinahayaan marka waxay dilahayaan wiil walaashiis ay nabad walaalkeed uu nabad sugidda u shaqeeyo amase gabar adeerkeed uu qaraabo la yahay nin maaragta siyaasi waxaasay dilahayaan oo waa joognaabay ka wadaan marka wax maaragtay waa dad caynkaas ah oo caynkaas u fikerahay weye marka sida hadda tahay
waxaa guddoomiye khadka ku jira mid ka mida dhegaystayaasha v o e da oo barnaamijka wicitaanka isna marti noogu ah su-aal ayuu doonayaa inuu ku weydiiyo magacaa ku bilow walaale halka aad joogto iyo su-aashaadaba magacaygu waa cabdullaahi maxamed jaafuli ku nool wadanka netherland gaar ahaan magaalada isboola gudoomiye maxamed axmed nuur tarson waxaa weydiin lahaa laba saddex su-aal oo kala ah midda ugu horeyso dhinaca isbaarooyinka magaalada muqdisho aniga mar dhowaan ka yimid muqdisho sida macnaha jiwigu uu shaqeeya waa dareemi karaa goobihii isbaarooyinka ay u yaali jireen hogaami kooxeedyad in sida lagu soo celshay taas horta waxaan rabaa inuu iga qanciyo midda labaad waxay tahay markii la qabanayo banaanbaxyada magaalada sida maarkiino soo dhaweynta dowladda oo kaleeto maxaa macnaha istaadii koonis keliya ka dhigay in lagu qabto ayadoo aan ognaa magaalada inay leedahay meelo badan sida macnaha tarabuunka oo kaleeto waa mahadsan tahay midda hore baarooyinka horta warlord baarooyin ma dhigan oo isbaarooyin warlords leeyihiin ciyaal yar yar oo maaragtay maleeshiyaad ah ayaa kuwa isbaaro marna soo baxaysa marna cararaysa markii ay aragto ciidamada cararaysa oo dhuumanaysa ayaa la dhigtaa kuwaasna waxaa weye in la baabiyo ayaa falankeedii lagu jiraa dhowr meelood bay ka jiraan dhowrkaas meeloodna waxay la tahay wejiyada soo socota in la baabi'in doono ayaan filahayaa qorshaheeda waa la dejiyey isbaaradaba magaaladan lagama aqbalahayo ama askari ha ahaado ama wuxuu rabaa ha ahaado qof ummadan lacag ka qaadanaya sidaad la socotiin annaga maalintaan soo baxayo waxaan ka soo qaadnay kontroolkii afgooyey ciidamadii canshuurta qaadahayey waxaan ka soo qaadnay kontroolkii maslax ciidamadii canshuurta qaadahaya sababta waxaan aragnay ciidamo kale ee ka intay meesha soo dhigteen ka qaadanaya canshuur aan dowladda gelaynin oo jeebkooda ku dhammaanaysa sidaas awgeed uma noqon karno annaka mid sharciga mid sharci la-aan meel ma ooli karto kabraba ma noqon karayno marka sharci darro sidaas awgeed warqad aan qoray oon u qoray dowladdana aan ogeysiiyey wasaaradda daakhiliga aan ogeysiiyey wasaaradda ciidamada aan ogeysiiyey aan leenahay ma ogolaan karayno in maaragtay meel canshuur dowladeed lagu qaada midka lagu qaado marka waan ka soo qaadnay taasna xal bay rabtaa waana xalinayna hadduu ilaahay yidhaa midaan dambe oo mudaaharaadyada maxaa istaabi koona lagu qabanayo oo tarbuunka loogu qaban waayo asbaabtu waxay tahay tarbuunka waad aragtay waxa maaragtay i d b amniga marka lama sugi karayo sababtoo meel xiran oo albaab laga soo gelahayo mana amniga lama sugi karo balaayo dhan baa soo geli kara istaabi koona waxaan u aadnaa albaabay leedahay albaabadaasaan la xirahaya albaabadaasaa dadka markay soo gelaan la fishaya maadaama dad mas-uuliina ay imaanahayaan waa la fitishahaya saacado ka hor baa la tegaya habeen ka hor baa la tegahaya askar baa la dhigaya waa la baaraya sidaasa marka saadikoon noo doortay isla wax kale maa hadday meesha xiran tahay meel xiran ay tahay oo albaabo kalaga soo gala ay leedahay waan ku samaynayna balse magaalada meeshaan haddaan uga samayn karna meel kastoo xiran laakiin waa in amniga awgeed meel la baari karo dadka soo gelahayo oo open oo meel kastaan ka furnayn waa inay noqotaa waxaa jirtay eedeemo soo baxayay oo la xiriiray wax isdabamarin xagga maamulka gobolka banaadir dhaqaalihiisa ah ee maxaad nooga sheegi kartaa arrimahaas eedeynta ah ee loo jeedinayo maamulka ee qeybo ka mida dhaqaalihii gobolka loogu talagalay in lagu bixiyo la leeyahay dhinacyo kale ayay u eecdeen fiiri walaal hortana looma qabto waxaa jirta adinku waad ogtihiin waadna monitor garayn idaacada qaarkeed idaacada waxaa usoo jeestay ku noolaa blackmailing inay dadka madaxda blackmailing ku sameeyaan oo maaragtay distortion ku sameeyaan haddayna lacag siinin dhaha waxaan kaa cambaaraynayna ama waxaan kuu samaynaya idaa ku dacaadeynayna kuwa dhaha jira kuwaasna looma qabto marka annaku will challenge waxaan la challenge garaynaya muqdisho iyo wadanka oon ognahay corruption ka jira gobolkeena budgetkiisa iyo dhaqaalaha ku baxa one penny meel kasta waan accountable baan ka dhigaynaa lacagtu meeshay ku baxday siday usoo gashay iyo siday ku baxday lacag baxday oo supporting document lahayn ma jirto laba sano ayaan joogaa meesha labada sano afar jeer baa waxaa timid qoladaan hanti dhowrka laleeyahay afar sii jeer ba riboorkoodii ay qoreen qalad kamayna yerin waayo guddoomiye dhegeyso kale ayaa khadka ku jira doonaya inuu su-aal ku weydiiyo walaal magacaaga halkaad ka soo hadlayso iyo su-aashaada guddoomiyaha weydii magacaygu waa saalixudiin waxaan joogaa magaalada hargeysa su-aashaan doonaya inaan guddoomiyaha weydiiya waxay tahay caasimaddiinii dalka soomaaliya ee muqdisho way burburtay burbur weynina wuu ka muuqdaa inteyn lag baydi ku qaadan kartaa inay dib u dhistaan caasimadda dalka waad mahadsantaha aad baad umahadsantaha walaal waa su-aal loo baahan yahay anigu aragti baan qabaa maga caasimadan siday ku dhismayso anigu ma aaminsani labaatanka sano ee soo socota in dawladdu ay ayadu awood dhaqaale ay ku dhisto magaalada inay yeelan doonto ma qabo waxaan kalan qabin in lacag laga baryay international community amase beesha caalamka lacag laga baryay inayna dhismaynin oo magaaladan ayna noo dhisay masala marka waxaan aaminsanahay fikir soomaaliyeed iyo dhaqaalaha soomaalidu ay hayso ee dadka privateka ay leeyihiin in lagu dhisi karaan aaminsanahay sidee loogu dhisi karaa waxaa lagu dhisi karahayaa in dadkii guryahan burburay waad ogtii muqdisho boqolkiiba toddobaatan dawladda iskale ay guryaha yaalla guryaha waaweyn ee burburayna dawladda iskale guryihii ma siyaaranaynaa iyakoo burbursan ma siyaaranayaa miyaan eeganaynaa oon dhahaynaa dawladda iskalahay dawladda iskala hoteeladii burburay miyaan ma loo baahan yahay dawlad inay hadda hoteel ay rangarayso ilama ahani arag marka waxaan aaminsanahay in la abuuro system dadka soomaalida ee lacagta haysta ay dhulkaas ayagku horumar ku sameeyaan waa kuwa kenya ka dhisahaya real estate-ka waa kuwa tanzania ka dhisahaya waa kuwa masar ka dhisahaya waa kuwa wadamo badan ka dhisahaya marka ummadani in ay isku tiirsanaato waa ay dhisi karto hadday ummadan marka sharci kafiifa loo dejiyo ee dadka u ogolanaya inay maalgashi samaystaan in guryahan waaweyn iyo hoteeladan private laga dhigo waxaa weeye shan shan sano gudaheed magaaladani hongkong camal bay noqonaysa waana ku kalsoonaha arrinkaasi laakiin siyaasad bay rabtaa siyaasadda dawladda inay sidaas noqotaan rabaa oo sidaas loo fahmo waxaan magacaygaan ku horumarayaa horta guddoomiyaha waan salaamayaa magacayga waxaa yidhahdaa axmed kediye waxaan kasoo hadlayaa koonfur africa gobolka istankeed su-aasheeda haddaan usoo dhaco waxaa weeye guddoomiyaha waxaan weydiinayaa amni darrada laga soo sheegayo gobolka xagga booliska dadka labisan labiska booliska ee ummadda rafaadinahaya xaggaas ayaan rabaa inaan weydiiyo guddoomiyaha arrimahaas waxaa sababay maaragtay dadka shacabka loo waxyeelaynaya waa tahay guddoomiye ee dad dharka booliiska xiran ama ciidamada dawladda sida uu hadalka u dhegeeyay dhegeystahaasi falaal ammaan darro ayay geysanayaan maxaa wax looga qaban la'yahay waxay yihiinna maxaa loo ogaan la'yahay waxaan filahayaa booliiska ma aha dharka la xiran yahay waa dharka ciidamada weye dharka ciidamadana suuqa ayuu daadsan yahay dadka al-shabaab way gashtaan markay weerarada samaynayaan dharkaasay gashtaan kuwa tuugadana dharkii waa gashanahayaan calaa kulli xaal arrin fiiri waddankani wuxuu ka yimid maaragtay gaal labayo labaatan sano socduu ka yimid mar dhowbaa magaalada la xoreeyey marka hal mar ma noqon karayso in ay wax kasta la hagaajiyo wakti bay nagu qaadanaysaa laakiin shaqadeeda waa lagu jiraa south africa dilka ka dhaca ee soomaalida lagu hayo kama dhaco muqdisho kama dhaco south africa dadka businesska ku jira dhibaatada lagu hayo iyo dilka lagu hayo iyo fiirsasada lagu fiirsanayo kama dhacdo soomaaliya marka wax weyn ha ka dhigina kasoo tagaan idin leenahay south africa imaada magaaladiinii investment gashada hoteeladeeni iyo guryaheedii iyo maqaayadiheeni dhastaan idin leenahay imaada kalsooni muujiya waxyaaba dhacdhacaya magaalo kastay ka dhaceen london bay ka dhaceen new york bay ka dhaceen ha u qabanina maaragtay dadka ku noolaa nabadarrada ku noolaa oo rabo waddankan inus ahaado ee idaacadda wixii dhaca wax weyn ka dhigaayo ha ha- ha dhegaysanina imaada markuu qofka yimaado indhihiisa ku arki karaa dadku ma ogola inay ka tagaan markay magaalada yimaadaan dadka dibadda ka yimid waayahay guddoomiye haddii aan aniga su-aal ku weydiiyo ee waxaa jira ciidamo dowladda ah oo canshuuraad siyaabo kala gooni gooniya goobo kala duwan dadka uga qaadi jiray ee dhowaanahan cabasho xoogan ayaa arrinkaasi ka imaanaysay marka maxaa isbedela oo aad ka samayseen dhinacyada canshuuro qaadista ciidamada dowladda asbaabta as- asbaabta aan uga soo qaadnay cunshuurtii sharciga ahayd aan uga soo qaadnay controolka afgooye iyo maslax waa asbaabahaas ma ogolaan karayna Sha- lama aqbali karaayo shacabkan canshuur qof jeebkiisa gelaysa in la qaado canshuur haddii laga qaado waa inay noqotaa mid dadka wax u taraysa ama qofkii laga qaaday wax u taraysa waa inay noqotaa haddayna ahayn waa isbaaray noqonaysa marka arrintaasi dadaal baan uga jirnaa waxaan rajaynahayaa in ay baaba'do ayaan rajaynahaya ee haddii aan usoo noqonno ee dibudhiska iyo dhaqaalaha gobolka banaadir ee waxaa jirta malaayiin doolar oo ku baxaysa gobolka banaadir dibudhiskiisa ee gaar ahaan hay-adda u s a sida aad adiguba ka dhawaajisay waxa ay ku bixinaysaa dhaqaalo fara badan dibudhiska magaalada muqdisho sidoo kale turkiga waa tala leeyahay ee waxa ay mataanaynayaan ama isu ekeenayaan magaalooyinka muqdisho iyo istanbul dhaqaalahaasi ku baxaya gobolka banaadir yaa maamulaya sideedaba walaal waa su-aal fiican oo loo baahnaa dadku markay maqlaan dhaqaale waxaa ku soo degdegahaya dhaqaalihii ama gobo- ama gobolka gacanta loo geliyo oo tartan haysta lacagta lagu bixinayo ee u s aid ay ku bixinayso magaaladan dhismadeeda waa ilaa iyo toban milyan one shilling hal shilling oo kamid ah mase hal dollar oo kamid a gacanteena ma taabanayso u s aidku lacagta waxay ku shubaysaa i o m qolo la dhaho i o m annaka projectyadii ayaan leenahay projectyadii baan proposalkood diyaarinaynaa tender baa la bixinahayaa tenderkaasi marka qolada ku guulaysata ayaa lacagta toos loo siinaya one cent gacanteena ma taabanayso lacagtaas annaga kuma arkayno maamulkeedana shaqo kuma lihin annaku supervision waxaan ku leenahay projectigii sida loo fulinayo waxaan leenahay inaan soo jeedino oon dhahno projectidaasaa loo baahan yahay fulinteedana waan daba joogeyn qolada la siiyana annakaa controlayna hadday fid ku noqon weydana waxaan isku dayana in laga qaado projectiga laakiin lacagta annaka lama soo marsan ma maamulno lacagtaas waxaa maamulaya i o m qola la dhaho maraykankana u s aidkuna waxay u dhiibaysaa ha magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan siciid jaamac waxaana joogaa magaalada chicago ee wadanka maraykanka su-aashaydu waxa weeye aan guddoomiyaha gobolka eh, eh, banaadir tarta weydiinayaa maadaama xamar eh, magaalada muqdisho ay ahayd caasimadii soomaaliya dadka soomaaliyeedna ay deganaayeen oo xoolahoodii iyo hantidoodii gashadeen intii eh, yacni soomaaliya ay ahayd dowladnimada kabacdina dagaal la sokeeya dhaceen oo magaaladii lagu kala cararay Een, muxuu ka qabtay siduu ummadii soomaaliyeed gadaal isugu soo celin lahaa oo dadkii guryaha ku lahaana guryahooda u heli lahaayeen Een, magaaladuna ay ma- mar dambe noqon lahayd caasimadii soomaaliya siday ahaan jirtay walaal waa mahadsantahay waa su-aal wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed ee qalbigeeda ku wada taagan saddex wiig ka hor anigu waxaan ka sheegay arrinta idaacadda waxaan ka sheegay in ayna dhici karaynin inta nin soomaali ah uu arkayo gurigiisii qof kale oo haysta in ayna dib u heshiisiin iyo iscafis iyo isu sabar iyo suduqaad inuusan dhici karin maadaama ay sidaas tahay dadka reer muqdisho waa in ay ogolaadaan in wixii guri islaameed ku jira in ay bixiyaan guryahooda guryihii ay bixiyaan weliba in ayna weydiisan lacag ay alaabta ku rartaan eh in ay cafis weydiistaan mabaadidaas waa naga dhab caasimada soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed bay u dhaxaysaa qabiil gaara ma laha ummadda soomaaliyeed baa wada maal gashatay xaq buu u leeyahay qof kasta oo soomaali ah balse iska daa soomaaliya hindidii iyo gaaladii xoolaha gashatay baa xaq u leh inay ku soo noqdaan ee ama dhulkoodii ama guryahoodii ay helaan arrintaasi waxaan dhahnay dadkii guryaha ku lahaa ha soo noqdaan ha yimaadaan dib ha u kalayn gareeyaan ha u sheegtaan Een, walaal saare waxa weeye horta aada buu mahadsan yahay guddoomiyaha waana ka qancay een, hadalka uu yiri insha allahu inuu hirgashana waa u filaya waa usoo ducaynaynaa su-aasheeda labaad waxa weeye een, maadaama eh, xamar ummadda soomaaliyeedna magaalaha udhexaysa tahay een, waxaa hadda maamulka ka muuqda haya oo isagoo guddoomiyaha ka yahay inay een, qaybsadeen beelihii yacni xamar looga tegay oo joogay oo u haray laakiin ummadii soomaaliyeed oo kale aan yacni jagooyinka iyo dawladda wax laga siin taas noqoshaa ma ugu jirtaa inuu ama guddoomiye ku-xigeen ama guddoomiyaha amniga ama yacni shaqooyinka kale ummadda soomaaliyeed wax ka siiyo oo u qaybiyo wasalaamu calaykum walaal waa mahadsan tahay iyadana waa su-aal muhiim ah sidaad la socoto waa run arrintuu sheegay magaaladan caasimadii bay ahayd waa lagu kala tegey dadkii waa ku kala tegeen waxa hadda mas-uuliyiinta kacana waa dadkii ku haray weeye marka in la saxay u baahan tahay sixidii siday ku imaanaysaa marka sixidii waxay ku imaanaysaa waxba nooma samaynayso inaan marka qof taital qabiil uu wato keliya wax laga dhigo oo qabiilkaasuu kasoo jeedaa waxa laga dhigo waa waxa waddankeena ka kicilaayahay four point five kii qabiilka wax lagu noqonayo wuxuu ka kicilaayahay weeye haddana dawladdan waxaad u malaysaa oo xasan sheekh madaxda ka yahay inay ka tilaabsato taas waxaan rajaynaynaa marka sida keliya waxa lagu sixi karo waxaa weeye in ay degmooyinka doorasho ka dhacaan oo guddoomiyaha degmo kasta la doorto in guddoomiyaha jagada hadda aan ku fadhiyo in la doorto oo shacabka reer muqdisho ay doortaan qofkii marka mandate inuu ka haysto marka reerkii kusoo baxaya ha kusoo baxaan haddii marka uu kusoo baxo wiil ku dhashay qabridaharra masal oo soomaali ah hadduu kusoo baxo ee muqdisho ku koro oo ku dhashay ku noolaa hadduu kusoo baxo ha noqoto sidaas marka waxaan rabnaa sida keliya ee wanaag ku imaan karo waxaa weeye shacabkani inuu u yeesho awood qofka shaksiyadiisa amaanadiisa kartidiisa aqoontiisa waxqabadkiisa in lagu doorto oo jagada loogu dhiibto oo jagada ay ugu ammaanadaas ay ku ammaanaysaan laakiin waxba nooma samaynayso in reer hebel weeye haddayna dhaqaajin lahayd reer hebel weeye haddii wax lagu qabanayo reer hebel baana haysatay waxaan ka dhaqaaqi ka dhaqaaqi la-nahayna waa reer hebel saad gudaheed baa noo qorshaysan doorashooyin in laga qabto hadday noo hagaagto marka qof kastoo soomaali ah ayaa ka noqon karaya magaaladan meeyer ka noqon karaya duqa magaalada ka noqon karaya taasaana rajaynaynaa inay inay maaragtay ay ay ay ay noqoto bilowgii maaragtay ummaddan maaragtay siday u hagaagi lahayd midnimadeedana usoo noqon lahayd gudoomiye su-aasha aniga iigu dambaysa haddii aan ku weydiiyo waa taad dhawaanahan samaynayseen howlo tirakooba ee degmooyin ka mida gobolka banaadir maxay soo kordhiyeen tirakoobkaasi ood ku ogaateen dhinacyada soo kordhiyeen waxay soo kordhiyeen waxaan rabnaa implementationkii informationkii baan helnay informationkii aan helnay laba ujeedaan ka lahayn waa marka ugu horreysa in amnigii la sugo oo qoys kasta iyo deegaan kasta iyo laan kasta iyo waax kasta dadka ku nool ay isog yihiin kii baan wadnaa marka annagoon ka soo bixin marka kasoo dhalaalintaasi kuwa kale uma gudayno marka waxaan wadnaa tii hirgelintii in ay fusho darisayntii inay fusho oo darisayntii ay shaqayso kabacdi markay noo hirgasho taasi oo degmooyinkii shanta ahaa ay ka hirgasho hadda waxaan soo saarin laba wiig oo wacyigelin oo arrintaas lagu hirgelinayo labadaas wiig markay dhammaato ayaan ayaan qiimayn doonaa kabacdina waxaan u wareegi doonaa degmooyin kale u wareegi doonaa walal waa taa khadka teleefonka ayaan mar kale u baaqayaa waa dhegaystihii ugu dambeeyey ee jecel inuu su-aal ku weydiiyo magacaaga iyo halka aad joogta adigoo ku bilaabaya su-aashaada mudane guddoomiya waan ku salaamay magacayga waxaa la yidhahdaa cabdirasaaq cabdi deeni waxaan ahaan joogaa magaalada burnsville ka tirsan gobolka minnesota ee cariga maraykanka laba su-aaloodaan raba inaan weydiiyo guddoomiyaha tan hore waxa ay tahay midda uu hadda ka dhawaajiyo ee ah qaabka tricoobka iyo iyo iyo maamulka ay wadaan mudane guddoomiye waxaa jiri jiray maamulku waxa uu leeyahay structure ama ama ama dhisme gaara ilaa iyo waaxda ugu hooseysa soomaaliya waxaa ka jiri jiray nidaam beedaajiyayaal dad ah oo ilaa laga yaabo kontonkii qoysba ay qof madaxa leeyihiin oo qofkaas madaxdaaya uu ka warqabo waxa guri kasta ka dhaca wax qofka dadka soo gala dadka ka baxa taasi waxa ay sahlaysaa in xogtu ay ka timaado ay ka timaado local amaba gudaha marka maadaama aad aad aad tirikoobka tirikoobkan hadda wadiin ma idinkugu jirtaa qorshaha in aad aad kontonkii qofba ama boqolkii qofba ama boqolkii guri qoysba aad u samaysaan qof madaxa ee idinla soo xiriira hadday wax arkaan dhaqdhaqaaq ay qolooyinkan argixisadu ay wadaan ama wixii un muhim u ah in ammaanka la sugo sidee dhaq dhaqsaha ay idinkula soo xiriirayaan intuu la egyahay idinka ujeedada dhan walaalaan u samaynaba waa intaas waa intaad sheegtay baan u samaynay adigu kondow qoys baan leenahay annaku shan iyo labaatan qoys baan dhahnay shan iyo labaatankii qoysba waxay lahaanhayaan horujooge waxay lahaanhayaan guddi council ah oo ka warqaba amnigooda maaha amnigooda keliya laakiin social welfarekooda haddii masal shan iyo labaatankaas qoys ay ku jiraan cid caaila ah oo aan waxba haysan inay ka warqabaan oo ay la socodsiiyaan dadka hadday jiraan dad baxa ee ku xanuunsan ad ku jira gurigiisa marka arrimahaas waa arrimaan u danleenahay waana wadnaa hadduu ilaahay yidhaahdo inaan ku guulaysanaan rajaynaya hadduu ilaahay yidhaahdo waa hagaag mudane gudoomiya su-aasheeda kale waa deg deg iyaduna waa waxaan walaac badan ka qabaa dhinaca ah, habka sirdoonka ee ama ay dowladdu xogta usoo ururisa sirdoonka ee ay ah, uga hortagto ah, waxyaabaha ay abaabulayaan qolooyinkan argagixisada ah Dus waxaan aaminsanahay in dowladdu ay ay ay toban daqiiqa u jirto musiibadii ugu darneed ee wax wax qaribi lahayd waxaan aaminsanahay in ilaa haddaas aan kula hadlayo in nimankii ah, wax qaribi jiray ay faraha wax kula jiraan oo ay ay ay wadaan ah, qorshe sideeba xiriirka idinka dhexeeya idinka ah, ah, ah, qolada ammaanka gobolka iyo sirdoonku waa sidee kambaniyada telefoonada ee magaalada ka shaqeeya ma leedihiin dad sirdoon ah oo ilaa iyo toban qof ama labaatan qof intay rabaan la ekaadeen fadhiya ee dhegaysta teleefanada si loo helo ah, ah, xogta iyagoo wax wax wax wax ah, abaabulaya ee marka intii aanay wixii dhicin ama intaay diyaarad qarxin lahaayeen ama ay qarxin lahaayeen marka in laga hortago oo qorshahooda inta aanuba ah, noqon ah, ah, mid wax khariba walaal arrintaas arrin eh, qolada amniga ayaa shaqo ku leh eh, waxay la taabantahay in laga hadlay ma- marka laakiin inay hawlahaas ay ka mid yihiin hawlaha ay qabtaan oo aad bayna shaqo eh, wada shaqayn xooggan baa naga dhexaysa hay-adaha amniga ee gobolka waa mahadsantihiin aad baa u mahadsantihiin guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo uu maanta marti noogu ah gudoomiyaha gobolka banaadir maxamuud axmed nuur tarsan ayaynu intaasi kusoo afmeeraynaayee terayo kulanti dambe toddobaadka soo socda inta ka horraysa nabadgelyo